bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo labaatanka bisha julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulkaasi ay xabsiga u taxabeen wariye madax bannaan oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee maamulka puntland habeennimadii xalay ah xilligai afurka ay gurigiisa kala baxeen wariyaha kaasi oo ay la aadeen xabsi ku yaala magaalada garowe arrinta ayaa waxaa si aad ah u cambaareeyay bahda warbaahinta ee ka howlgashay deegaanada maamulka puntland iyagoona ku tilmaamay wax laga xumaado cabdalle aadan cadde oo ah wariyaha xabsiga ay dhigeen ciidamada maamulka puntland gaar ahaan xukuumadda uu hogaamiye cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxay noqonaysaa markii labaad ee xabsiga loo taxaaba iyadoona xukuumadan xukuumaddii ka horreysay oo hogaaminaya cabdiraxmaan farole mar ay sidan oo kale xabsiga u taxaabtay sannadii labada kun saddex iyo tobanka ilaa iyo haatan lama sheegin war rasmi ah oo ku aadan xabsi dhigista wariyaha madaxa bannaan ee ka howlgalaya deegaanada maamulkaasi kaasoona inta badan wax ka qora siyaasadda maamulka puntland dhanka kale baarlamaanka maamulka puntland ayaa meel mariyey xeerka saxaafadda deegaanada maamulkaasi iyadoona arrintaasi si aad ay kaga soo horjeesteen bahda warbaahinta ee ka howlgasha deegaanada maamulka puntland taasoo ayna ku tilmaameen mid ka hor imaanaysa xorriyatul qowlka sida ay warka u dhigeen qaar ka mid a wariyaasha oo maanta isu ka hadlayay shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada garowe xeerka baarlamaanka puntland ayaa in muddo a soo jiitamayay iyadoo xildhibaanada qaarna ay kasoo horjeesteen ansixinta xeerkani iyadoona inta badan cod aqlabiyadle ay ku meelmariyeen baarlamaanka maamulka puntland xeerka warbaahinta lagu dhaqayo deegaanadaasi maamulka jubba ee u hogaamiyey sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ku dhawaaqay inuu soo ilaado wejiga hore ee xaaladda deegaanada maamulka uu ka arrimiyo iyadoona maamulka uu tilmaamay in haatan la geli doono marxaladda labaad ee wejiga labaad ee deegaanada maamulkaasi looga saarayo ururka al-shabaab taliyaha hogaanka howlgallada maamulkaasi oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in haatan wixii ka dambeeya ay dhici doonaan howlgallo dalka oo magaalooyinka ama gobollada ay ka arrimiyaan maamulkooda looga sifaynayo horjoogayaasha iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab waxa uuna tilmaamay in howlgalladu ay yihiin kuwa loo diyaariyay ciidanka ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka oo qayb oo taageerada ka helaya ciidamada amisom ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgalla waxay ka wadeen qaybo ka mid a deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiya gaar ahaan gobolka jubbada hoose iyadoona tuulooyin dhowra oo hore ay ugu sugnaayeen ururka al-shabaab gacanta ku dhigay ciidamada isgarabsanaya maamulka jubba ayaana tilmaamay in haatan uu soo ilaaday wejigii hore ee howlgallada deegaanadaasi haatana la geli doono wejiga labaad iyadoona ciidamada oo howlgallada sameynaya loo cayimay baracayamin oo ay isaga hor imaan doonaan sida hadalka uu dhigay sarkaalka hogaaminaya howlgalladani ee maamulka jubba maamulka degmada buulaburta ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay waxba kama jiraan ku tilmaameen hadallo sheegaya in qaybo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmadaasi ay xayiraad kusoo rogeen ururka al-shabaab iyadoona maamulka uu tilmaamay in waxyaabahaasi ay yihiin kuwo been abuur ah haatana si buuxda deegaanada hoos yimaada degmadaasi ay ugu jiraan gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka ayaa sheegay in howlgallo laga sameeyey meelo duleedka kaga beegan degmadaasi lagu guulaystay in laga saaro ururka al-shabaab iyagoona haatan tilmaamay in ay ku wajahan yihiin qaybaha kale ee degmadaasi hoos yimaada gaar ahaan tuulooyin dhowr ah oo haatan gacanta ugu jiro ururka al-shabaab sida uu ka dhawaajiyey maamulka degmada buulabirte ee gobolka hiiraan hadalka maamulka ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay si aada looga dayrinaya xaaladda tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmada buulaburta ee gobolkaasi hiiraan kuwaasoona la tilmaamay inta badan in dadka lagu dhibaateeyo waxaana dhibaatooyinkaasi inta badan dusha looga tuurayay dagaalyahanada ururka al-shabaab oo goobahaasi hore xayiraad ugu soo rogay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer faahfaahiino dheeri ayaa waxa ay ka soo baxayaan kooxa ubaysano habeennimadii xalay ahaa weerar ku qaaday deegaanka xeebta ee mombasa iyadoona la sheegaya in weerarkaasi u geystay khasaarooyin kala duwan dadka ku dhaqan deegaanka xaafadda likunya ee magaalada mombasa ayaa warbaahinta u sheegay in rag hubeysan oo watay matooyin ay soo weerareen xaafadda islamarkaasina ay dileen ku dhowaad ilaa iyo afar ruux in ka badanna ay dhaawaceen peter maseyoka oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi lakoni oo islamarkaasina arkayay dadka ama kooxaha hubeysan ee dilalka u geysanayay ayaa waxa uu tilmaamay in ay wateen mootooyin wax iyo sidoo kale qoryaha fudud iyo baskoolada waxayna dilayeen sida uu sheegay ruux waliba oo ka hor yimaada roberta kitura oo ah taliyaha ciidanka booliska magaalada mombasa ayaa waxa uu warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada afarta ruux ee kooxahaasi ay dileen iyo sidoo kale dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay mombasa balse ururka al-shabaab ayaa inta badan i sheegta weerarada weerarada mas-uuliyadda noocan oo kale ah iyagoona inta ku dilay ku dhowaad weeraradii ugu dambeeyey ay ku qaadeen ilaa iyo boqol ruux halka tira intaasi ka badana dhaawacyo ay kasoo gaartay balse weli si rasmi a uma aysan sheegan weerarkani ay ka fuliyeen qaybo ka mida magaalada mombasa ee xeebta dalkaasi kenya guddi isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gaaray deegaankii dhowaan ee dagaaladu ay ka dhaceen ee gobolkaasi hiiraan ayaa waxa is-afgarawaa ay ku kala tageen ayagii odayaashii dhaqanka ee kasoo jeeday mid ka mid a beelihii dhowaan ku dagaalamay halkaasi odayaasha kasoo jeeda beel ka mid a beelihii dagaalamay ayagu guryahooda laga gubay ayaa waxa ay sheegeen inaysan wadaxaajood ka geli doonin tan iyo inta dowladda federaalk ee soomaaliya gacanta ay kusoo dhigayso raggii ka dambeeyay falalka guraacan iyadoona maamulka gobolka hiiraan iyo sidoo kale mas-uuliyiintii ka socday dhanka dowladda soomaaliya ay isku dayeen inay ku qanciyaan in waxyaabihii la gaarsiiyey ay iska iloobaan ayna u diyaargaroobaan wadahadal iyadoona intii dhimatay diyo laga sii doona halka guryaha ku baaba-ayna la tilmaamay in loo doonaa balse beesha beel ka mid a beelahaasi ayaa si adah kaga soo horjeesatay iyadoona fadhiga lagu kala kacay dhanka kale saasaan colod ayaa laga soo sheegayaa deegaankii hore loogu dagaalamay inkastoo xaaladu haatan ay tahay mid degan maamulka gobolka hiiraan ayaa hore waxa uu tilmaamay in uu baaji doono dhiig waliba oo la doonaya halkaasi inuu kusii daato asigoona tilmaamay wax waliba oo lagu xali karo inay kaga qayb qaadan doonaan dagaalbeeleedyada kusoo laalaabtay deegaankaasi howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay qaybo ka mid a gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa lagu soo qaqabtay tiro dad ah kuwaasoona lala xiriirinayay inay qayb ka yihiin falalka amni darro ee ka jira magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya howlgallada ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyin dhowra oo ay ka mid yihiin degmooyinka yaakshid iyo hilwa iyo daynile iyadoona lagu soo qaqabtay tiro dhallinyaro ah kuwaasoona lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ee dagaalada ka wada qaybo ka mid a gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho howlgallada intii ay socdeen ayaa waxaa gebi ahaanba la xiray wadooyinka soo gala degmooyinkaasi iyadoona ciidamada gaarka ee gaashaan ay qayb ka ahaayeen howlgalka maanta laga sameeyey gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in wax laga qaban doono amni darrada magaalada muqdisho iyadoo arrintani ay qayb ka tahay ballanqaadkii wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya waxayna laamaha ammaanka hore u sheegeen in howlgallo laga samayn doono badi gobolka banaadir degmooyinkiisa iyadoona arrintani qayb ay ka tahay xasilinta iyo soo celinta amniga caasimada soomaaliya ee muqdisho qaramada midoobe ayaa ku baaqday xabad joojin deg deg ah in lakala dhexdhiga dhinacyada xamaas iyo israa'iil xilli maalmihii lasoo dhaafay naduqeyn dhanka cirka ayaa dhulkaba ay waday dowladda israa'iil taasoo ay ku waxyeeleynayso shacabka reer falastiin dagaaladii ugu dambeeyey ayaa waxaa la tilmaamay inay ku geeriyoodeen saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada yahuudda halka boqolaal in ka badan oo falastiiniyiin ay waxyeelo kasoo gaartay duqeymaha dhanka cirka ee ay ka wada dowladda israa'iil gudaha daanta gaza qaramada midoobe ayaa waxa ay tilmaantay in si deg dega loo joojiyo xabad joojin bilaa shuruud ah si xal loogu helo dhinacyada dagaalada isaga soo horjeeda iyadoona bakimon uu tilmaamay in israa'iil weerarada dhanka cirka ee ka wada daanta gaza ay tahay mid xadgudub ah aan la aqbali karaynin warkii oo aad kala socotay raadio wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh